dhegaystayaal waxaynu warbixinteennan koobanaynu ku soo qaadan doonaa dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga ee suuqa magaalada hargeysa oo fiican xubno ka mida dadweynaha ku dhex ganacsada xero haruudha magaalada hargeysa isla markaasna ku iibiya cuntooyinka wadaniga ee kala duwan ayaa daboolka ka qaaday in cuntooyinkaasi wadankeena ka baxa in si fiican ay bulshadeennu ay u iibisato oo ay markaasi u gadato waana tan hooyo faadamo muuse oo inoo faahfaahinaysa qiimaha raashinkaasi wadaniga ah ay ku waa tay anoo jecel inaad raygaaga igala wadaag waxaan jeclaa inaad magacaaga horta marka hore ku bilowdid isla markaa aad iga warbixisa hadhuurkeennan aad iibinaysa hortaada
galeyda cad waxay maraysaa faadmo muuse galeyda cad waxay maraysaa shan kun taacasi waxay maraysaa lix kun garowgaasi wuxuu marayaa shan kun heedani waxay maraysaa labiyo toban ma garatay faasuuliyahaas wuxuu marayaa saddex iyo toban bal hadda ka warran see shacbigeennu u iibsadaa cuntadan waddaniga ah adoo aad baa loo cunaa iminka aad baa loo cunaa waa la bartay wixii kale waa la daayey shuurada waa la ridqadaa geraba waa la cunaa cuntooyinkan dibadda inooga yimaadaan xerahadhuudha ma soo gaadhaanoo sida galeydan dibadda laga keeno kale may waxba bakhaarada ay dhigtaan halkeennan ma soo gaadhaan waxaa hay-adaha la bixbixiya halkan yimaada waxaa igu maqaalaa hadhuur badan ayaa dhowaan la keenay xero hadhuudha oo kala duwan oo hadhuurhkeenniya xaguu ka yimid hadhuurkaas wuxuu ka yimid ilaa badowga ilaa gebiley ilaa hareeraheeda ilaa wajaale aad baad umahadsantay warbixinta siise aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa dhinaca kale qaar ka mida ganacsatada meheradaha yaryar ee caasimadda ayaa sharaxaad ka bixiyey dhaqdhaqaaqa dhinaca ganacsiga iyo siday bulshadeena uga adeegaanba anigoo magacaygu yahay khadar aadan raage kuna haystaa meheradan suuqan gobonimo dhaqdhaqaaqa suuqu waa yoombo waa cayn laakiin imakaan waqtigan lagu jirada waxaan ahay intan waxaan ahay dadkan reemiga ayaan ku xidhnay reemigiina dee dad abaaraysan bay noqdeenoo waxay ku imanayaanba ayagii oo macnaha magaras abaara aadba aan baa jira dee alxamdulilah rabbilcaalamiin dee waa yoomba yoom dee masaariifta waa eryanaa masha allah tan dholaaq suuqu iska yara taagay oo wax la yara galay waqti yara masaarada waa u sameeya sixir barakyo iyo iyo dee dowladdu cusub laakiin insha allah waa laga baxayaayo dadkuna waa kuna abaarayo waxna lagu jiraa roob la-aan baa jirta laakiin imaka cirkuisu quruxsaya meelo badan oo kale dee waxba la rajeynaya inuu roobabka ka dayaysa dadka qaar sheegayaanba waxaan rajeynaa raxmadda ilaahay de inay noo shumato oo abaarahan iyo waxna laga baxo sixir barakan iyo waxaana laga baxo dadkuna isku naxariistaan baan rajeynanaa halkan waxaad ku iibinaysaa agab kala duwan agabkaa kala duwan run ahaantii shacabkeenni siday u iibsadaan dee wakhtiyada qaar waxay u iibsadaan si aad anugu home decretion oo alaabta guryaha waaweyn baan iibinaa wakhtiyada qaar waxay u iibsadaan si aad u wanaagsan oo aanaan mar keliya fadhiisan laakiin imka ayaamahan dambe dee way iska taagantaho waxaa soomay sixir bararka iyo abaaraha aan kuu sheegay dadkeennii loo baahanya in loo gurmudo dee noloshii baaba ka horeysa wixii la iibsan lahaaba dadkeenni waa wada baktiya waa saas taasaa sababtayna in yara istaagto wakhtiyadan suuqu uu iska taagay room decorationka ama alaabtan lagu qurxiyo guriga xagga hoose run ahaantii dadka marka reer jabuutigoo kale markay noo yimaadaan ama dadka kale dalka dibaddiisa ka imanaya gudaha yimaada mararkaas kale xoog miyaan loo iibsan aad iyo aad samarku markuu yimaado ha lama fadhiista iyadana samarka jabuuti iyo dee wadannada kale laga wada yimaadaba iyadna wakhtiyada samarkana xoog ayuu aad buu shaqaysaa iminka wakhtiganba laakiin yaro kala badxiran jirta suuq basaaradyeeryahay tana waniga ku sheeg kule sixir bararka iyo abaarahaas ugu yar wacan gabagabadiina koosaar xuseen ismaaciil oo ka mid a darawaliinta gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaashta oo aan kula kulmay agagaarka dhakhtarka magaalada hargeysa ayaa inooga warbixinaya ganacsiga dhanka gaadiidka adoo ka mida gaadiidyadii dhinaca caasimadda hadda saaka waxaan jeclaa inaad nooga warbixisay dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa bal inaad arrintaasi aad nooga warbixisaan jeclaa magacaygu waa koosaar xuseen ismaaciil suuqa suuqu waa koodh u fiican yahay alxamdulilah wax suuq xumo laydhaayo wax dhibaato wax ma jirto markii dowladdan cusub intii dowladdan cusub baa koodh baa noqonaya alxamdulilah ilaah ma hadlay kulley waxaa jirta doolarkoo kale waa yar qaali weli ma jabin inkastoo qodobo xukuumaddu ay kaga hortegayso wax kaga qabanaysa ay soo saartay arrintaa doolarka raygaaga see wax looga qaban karaa baad odhan lahayd iyadoo lacag cusub la sameeyo yaryaroo xagga hoose laga soo bilaabo oo shilinkii iyo boqolkii shilin iyo shantii shilin iyo waxaa la sameeyo unbaa saasaan qabaanu dhinaca gaadiidka inta badan bulshadaada u adeegtaan oo run ahaantii bulshaduna waa idigu rayso qof kastoo dana ku degdegaya waad ka gaadhsiisaanoo baabuurta yarar waad ku rayseen laakiin san dara dhowaan waatad ka caban jirteen in dhinaca ma haysaan istaan laydigu soo hagaago kale arintaa istaanka sida aad istaan aad u yeelan lahaydeen arintaa maxaad ka odhan lahayd maayirkan ka suganaa insha allah haddii la yidhaa aad iyo aad baad mahadsantahay waxaana warbixintan soo diyaariyey oo halkan idigala socodsiinayay aniga oo ah caydarus cismaan master ayuubi dhegaystayaal waad mahadsantihiin meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan